hay-adda qaxootiga baraakacyaalka dowlad goboleedka jubbaland ayaa ku dhowaad konton qoys oo danyare waliba iyo guddoonsiday guryaalka halka waara walibana dhismo guryaalkun hirgeliday hay-adda gift of the giveris oo ka shaqayasa arrimo samafalka munaasabada guryaalka laga guddoonsiyay dadka danyarteen iskajara dadka baayo gaarka qaba iyo weliba ku qayb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland guddoomiyaha guddiga qaxootiga barakacyaalka iyo mas-uuliyiin shalduwan iyo oona dadka la guddoonsiyay guryaal lanqeybi waraaqada baktiye nasiibe oyo ka goranyin haa ama maya goreyntii gudoomiyaha hay-adda samafalka ee gifty of the givers ee waliba uuse sharaxaad ku biyey guryaalka lanqeybi dadka danyartee madaxweyne maanta waxaan u fadhinaa xaflad bixin konton guri oo ay noogu deeqday hay-adda layidhaahdo gifty givers oo hay-ad runtii muddo aan soo wada shaqaynaynay sharaf weynna naga mudan meelo badanna inaan ku sheegno magacooda uguna mahadcelinno dhibaatooyinkii fatahaadyada markii ugu darneed oo dadkeena ugu dhibaataysnaa hay-addan waxay noo barbar istaagtay saan caadi ahayn haddana konton guri oo ka kooban min laba qol iyoodii iyo musushoodii ayay diyaar noola yihiin maanta waxaan marka kontonkii guri inaan bixinno waxaan ka yaro cudurdaaranayaa arrintan waxay nagu ahayd bay nagu ahayd waxaan rajaynayaa boqolkii qof ee la filaya inay wax naga maqanaadaan marka bacdama aanaan waqti haynin hawshii baan guda gelayn aan u arkaynaa sidaan sida ugu cadaaay doctoorku waa ii yimid wuxuu yii konton baan hayaa boqol baad waana baktiya nasiib nin walba gacantu gashan wixii ilaahay u alfay buu qaadanayaa runtii arrintaas waa dhaqan aniga lafteygaweeyo oo aadna aan ugu kalsoonay cadaaladana ugu dhow dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland maxamuud siyaad aadan ayaa ku hadlay muhiimadda dadkuunlata guryaalkuunlanka deeqe oo qiimo weyn ugu fadhiday siduu guddoomiyahaba sheegay bulshada reer jubbaland waxaa aniga sharaf gooni ay ah kadib markii aannu ogaannay waxqabadka hay-addan ee ka wada caalamka iyo qaabka dadkan muxsiniinta oo ilaahay wax siiyey ay ummadda bini'aadamka u gargaarayaan oo caalamka oo dhan gacan ka siinayo soomaaliyana ka howlgelaysa ilaa xaafuun iyo deegaanno fara badan kadib codsi anigaan u qoray oo ilaahay haleyshiiyey nooga soo jawaabtay jubbalandna ku soo degtay intay deegaanka ku soo biirtayna wax weyn oo lagu xasuusan kara ka qabatay hadday ahaan lahayd xilligan ramadaanka hadday ahaan lahayd dadka masaakiinta iyo agoonta oo waxaa cajiibka ay tahay hay-adaha kale oo caalamka dadka marun bay wax siiyaane hay-addani ciddii ay wax tarayso inay gacanta ku qabato ilaa muddo sannado fara badan ay dib ugu soo kabtaan noloshooda oo bulshada kaga mid noqdaan maanta guryaha la bixinayo waxaa lagu bixinayaa hab cadaalada oo mudan in lagu daydo maxaa yeelay waa boqol nambar oy kontonna tahay no kontonna ay tahay yes oo ay soo abaabushay hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha iyadoo siyaasadda hay-adda giftian gifaris lagu salaynayo qof walba nasiibkiisa uu gacanta gelinayo qofna ay yes u soo baxayso qofna ay no u soo baxayso inta yeestay u soo baxday ilaahay ha ku nabadgeliye ha u barakeeyo intay nood u soo baxdayna haddee maaragtay taribyada dambe soo socdo guddoomiyaha wuxuu ballan qaaday inuu soo celin doono ayagana ay yeesta heli doonaan waxba niyadiinna yayna xumaanin dadka danyartaee ku faa'iidaysaday deeqdun lakabiya iyo guryaalka iyo weliba tangata tokaaleen faylah iyo ankajarta waaniyo unkumaara ma doonaan gurilaantiyo horeyinka noolayeen